waxaan keenay khudaar khudaartiina waxaynu wataro haysa ma laha liin iyo cimba cagaar iyo moos wadadii waxaan kusoo marooynaa cariiri iyo rafaad biyo dhooqo waa mid ka mid ah habeenka beeraleyda ah ee ku dhaqan tuulada raqeyle cumar guudle oo hoos timaada magaalada tanijaawar caasimadda hirshabelle waxa ay ka sheekeynaysaa saameynta fatahaada webiga shabeelle ku yeelatay dadka beeraleyda ah iyo dhibaatooyinka ay kala soo kulmaan u iibkeenidda khudaarta suuqyada jawhar habeenkan ayaa saameyn baahsan ku yeelatay fatahaada webiga shabeelle ee mara tuulada taasi oo go-doomisay wadooyinkii ay hore usoo mari jireen habeenkan beeraleyda ah ee usoo iibdoontay jawhar haddaba hibe xaaji cabdule iyo faadumo mursal waxa ay ka mid yihiin habeenka beeraleyda ah ee khudaarta keenay jawhar oo aan kula kulmay suuqa weyn ee xaafadda hantiwadaag ayaa iiga waramay dhibaatooyinka ay kasoo mareen keenista khudaarta waxaan keenay khudaar khudaartiina waxaynu wataro haysa ma laha liin iyo cimba cagaar iyo moos wadadii waxaan kusoo marooynaa cariiri iyo rafaad biyo dhooqo silac iyo saxariir aan ku keenayna mootadii noola soo saaraya lacagtii aan ku gadahayna iyo lacagtii mootada ma islaha waxaana laga qaatay cashuur hesha dambiil afar kun lix kun sideed kun aan noola leeyahay mean fadhin waxaana laga rabaa shan kun toban kun keenaa noola leeyahay rafaad qarbi iyo intay qaraxan iskaga noolnahay beerihiina hadda naga wada go-een saddex kal nyaanya galeyaa la abuuri waa go-di galee kalaa la abuuri waa go-di sisinaa la abuuri masoo bixin rafaadkaasaan sii jirnay walaalayaal wixii naga caabi kartii naga caana caabiya maxaan gadaynay labaatan iyo shan kun labaatan kun boqolkiisa dhanaan wada gadoohaynay waxaan hadda oon nolol fiican oon ku haysano ma laha silacaasaan sii jirnay beerihiina saddex toogabo waxaan hadda ka keeno hayna ma jirto galeydii waa go'di galey lamaadaa la abuuri waa go'di sisinaa la tacba maba soo bixin cashuurta afar kun toban kun lix kun sideed kun saasaa noola gooyay dambiishinkaagna dambiishinkaagna lix kun sideed kun toban kun waxaan ka codsanaynaa inay naga soo caabiyaan arrintaas waa noola cashuurooyay wixin wadana waxay nooguu hooyaan malaha wadadii rafaad cariiri bi iyo intay iyo dhooqan soo maroohaynay waxaan ku gadahayna iyo wixii nool keenaya mootadan wuu keenaysay ma islaha biyaan soo maroohaynay rafaad iyo rasi sidkii can baa soo saarsan tahay meel barnaamijkii timaada kas mootada ku soo qaade haddana waa ka dagay haddana sidkii aa laguu soo saarina haddana mootadii kasay socday haddana waa soo saarsane booskii fadhi shan kun keenaa lee haastaa wax leega ma gadanin cariirigas iyo kayaabkaasaa mean ku fadhiyaay aan ku joogaay lama kunaa lisgado oonan rabino saan oo ir calbaadka inuu sii soo horjeedno mana layska rabo saanskii kor fadhinaay saakma soo quraacanin waxan guri igu maqan male wax leega gati male meanaan iska joognaay maamulka walaahi rafaadka iyo dandaradan oo haddaan waxaan ku leeyahay goobta cib iyo goobaysan tahay oo haddaan canshuurna ka dhiibaayo oo mootar maa iyo joogta oo rafaad iga soo bixisi oo canshuur leega rabo oo booskiin godayn lacag leega rabo oon biriga markin ilma oon aadana oon kiila biris ugada karaynin oo galayna minikii iga warayn rafaadkaas leen iskiiga jirnaay maamulka dis wax noo qabanaya waxaan ku leeyahay wax noo qabto walaxa keesteenaan haysato ay dadweyneyna arkoyaan waxaan ku tarooynina ma laha aa tuulooyin badan oo hoos yimaada degmada tani jawhar waxaa saameyn ku yeeshay fatahaadda webiga shabeelle taasi oo sababtay in ay go-doomiyaan gaadiidkii marka hore loo adeegsan jiray halkaasi